bilowgii cutubka afar iyo labaatanaad ibraahimna waa da'weynaa gabow buuna la dhacay rabbiguna ibraahim wuu ku barakeeyey wax walba oo ibraahim wuxuu ku yidhi addoonkiisii oo dadka gurigiisa ugu weynaa oo u telin jiray wixii uu lahaa oo dhan waan ku baryayaaye gacantaada bowdadayda hoos dhig oo waxaan kugu dhaarin doonaa rabbiga ah ilaaha samada iyo ilaaha dhulka inaadan wiilkayga naag uga guurinayn gabdhaha reer kancaanka aan dhex degganahay laakiin waxaad u kacdaa dalkaygii iyo xigaalkaygii oo waxaad naag uga keentaa wiilkayga isxaaq addoonkiina wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inaanay naagtu oggolaan inay ii soo raacdo dalkan ma inaan wiilkaaga ku celiyo dalkii aad ka timid baa ibraahimna wuxuu ku yidhi isagii iska jir oo wiilkayga meeshaas ha ku celin rabbiga ilaaha samada ah oo iga soo kaxeeyey gurigii aabbahay iyo dalkaygii aan ku dhashay oo ila hadlay iguna dhaartay isagoo leh farcankaaga ayaan dalkan siinayaa ayaa malaa'igtiisa kaa sii hor diri doona wiilkaygana naag baad halkaas uga soo guurin doontaa haddii naagtu aanay oggolaan inay ku soo raacdo markaas dhaartaydan waxba kaama saarna laakiin wiilkayga halkaas ha ku celin addoonkii wuxuu gacantiisii hoos dhigay bowdadii sayidkiisa ibraahim wuxuuna ugu dhaartay wax arrintan ku saabsan addoonkiina wuxuu kaxeeyey toban awr oo ka mid a awrtii sayidkiisa wuuna tegey isagoo gacantiisa ku haya waxyaalihii sayidkiisa oo wanaagsanaa oo dhan oo intuu kacay ayuu tegey mesobotamiya xagga magaalada naaxor awrtiina wuxuu ku tu'iyey meel magaalada dibaddeeda ah oo ceelka biyaha agtiisa ah kolkay galabtii ahayd marka dumarku biyo dhaansiga u soo baxaan oo wuxuu yidhi rabbiyow sayidkayga ibraahim ilaahiisow waan ku baryayaaye maanta iliibaani sayidkayga ibraahimna u roonow baleeg waxaan ag taagnahay isha biyaha ah gabdhaha dadka magaaladuna waxay u soo baxayaan inay biyo dhaansadaan gabadhii aan ku odhan doono ashuunkaaga deji waan ku baryayaaye aan ka cabbi oo igu odhan doonta cab owrtaadana waan waraabin doonaa taasu ha noqoto tii aad u dooratay addoonkaaga isxaaq oo taas baan ku ogaan doonaa inaad sayidkayga u roonaatay intuusan hadalka dhammayn waxaa soo baxday iyadoo ashuunkeeda garabka ku sidata rebeqa oo u dhalatay batuu'el wiilkii milkaah oo ahayd naagtii naaxoorkii ahaa ibraahim walaalkiis gabadhuna waa suurad quruxsanayd waxayna ahayd bigrad aan ninna u tegin waxay tagtay ishii biyaha ahayd xaggeeda oo intay ashuunkeedii soo buuxsatay ayay soo baxday markaasuu addoonkii ku orday inuu ka hor tago oo wuxuu yidhi ashuunkaaga iga waraabi in yar oo biyo ah waan ku baryayaaye markaasay tidhi cab sayidkaygiiyow oo intay dhaqsatay ayay ashuunkeedii dejisay oo gacanta ku qabatay wayna waraabisay oo markii ay waraabisay kadib ayay ku tidhi awrtaadana waan u dhaamin doonaa ilaa ay wabxaan oo intay dhaqsatay ayay biyihii ashuunkeedii ku shubtay berkaddii oo mar kale caalkii ku oroday inay soo dhaamiso wayna u dhaamisay owrtiisii oo dhan ninkiina aad buu u fiiriyey iyada isagoo aamusan inuu ogaado in rabbiguu ku liibaaniyey socdaalkiisii iyo in kale markii owrtii cabtay kadib ayaa ninkii soo qaaday sangelis dahab ah oo miisaankiisu yahay nus shaqal gacmaheedana wuxuu u soo qaaday laba dugaagadood oo dahab ah oo miisaankoodu yahay toban shaqal oo wuxuu ku yidhi ina ayaa tahay waan ku baryayaae ii sheeg guriga aabbaha meel aannu ku hoyanno ma leeyahay oo waxay ku tidhi isagii anigu waxaan ahay ina batuu'eel wiilkii milkaah ee naaxoor u dhashay oo weliba waxaa kale oo ay ku tidhi caws iyo cunto badanba waannu haysannaa iyo meel lagu hoydo markaasaa ninkii madaxa foorariyey oo rabbiga caabuday markaasuu yidhi mahad waxaa iska leh rabbiga ah sayidkayga ibraahim ilaahiisa oo aan naxariistiisa iyo runtiisa ka joojin sayidkayga anigana rabbigu jidkuu igu soo hoggaamiyey oo wuxuu i keenay gurigii sayidkayga walaalihiis gabadhiina intay orodday ayay waxyaalahan dadkii guriga hooyadeed uga warrantay rabeeqahana waxay lahayd walaal magaciisa la yidhaahda laabaan markaasaa laabaan dibadda u baxay oo wuxuu ku orday ninkii isha joogay markuu arkay sangeliskii iyo dugaagadihii gacmihii walaashiis ku jiray oo uu maqlay hadalkii walaashiis rabeeqah iyadoo leh sidan buu ninkii iila hadlay ayuu u yimid ninkii oo bal eeg wuxuu ag istaagay awrtii isha joogtay oo wuxuu ku yidhi kaaga rabbigu barakeeyeyow soo gal maxaad dibadda u taagan tahay gurigii waan soo hagaajiyey awrtana meel baan u diyaariyey ninkiina gurigii buu soo galay awrtiina wuu furay wuxuuna isagoo awrtii ugu dhiibay caws iyo cunto biyona wuu siiyey inay ku cago maydhaan isaga iyo raggii la socdayba cuntona waa la hor dhigay inuu cuno laakiinse wuxuu yidhi cuni maayo ilaa aan sheego farriintayda kolkaasuu yidhi sheeg markaasuu yidhi waxaan ahay ibraahim addoonkiisa rabbigu aad iyo aad buu u barakeeyey sadidkayga wuuna weynaaday wuxuuna siiyey adhi iyo lo' iyo lacag iyo dahab iyo rag addoommo ah iyo naago addoommo ah iyo geel iyo dameero saarax oo ahayd sayidkayga naagtiisii ayaa wiil u dhashay sayidkayga markay gabowday oo wuxuu isaga siiyey wuxuu leeyahay oo dhan sayidkayguna wuu idhaariyey isagoo leh wiilkayga waa inaanad naag uga guurin gabdhaha reer kancaanka aan dalkooda degganahay laakiinse waxaad u kacdaa gurigii aabbahay iyo xigaalkaygii oo wiilkayga naag uga keen markaasaan sayidkaygii ku idhi waxaa laga yaabaa inaanay naagtu isoo raaci doonin oo wuxuu igu yidhi rabbiga aan hortiisa ku socdo wuxuu ku raacin doonaa malaa'igtiisa jidkaagana wuu kugu liibaanin doonaa wiilkaygana naag baad uga guurin doontaa xigaalkaygii iyo gurigii aabbahay dabadeedna dhaartayda waxba kaama saarna markaad u tagto xigaalkay oo hadday iyada ku siin waayaan markaas dhaartayda waxba kaama saarna maantaan isha imid oo waxaan idhi rabbiyow sayidkayga ibraahim ilaahiisow haddaad haatan jidkayga aan ku socdo igu liibaanisid bal eeg waxaan ag taaganahay isha biyaha ah gabadhii u soo baxday inay biyo dhaansato oo aan ku odhan doono waan ku baryayaaya ashuunkaaga iga sii in yar oo biyo ah aan cabbe oo igu odhan doonto cab awrtaadana waan u dhaamin doonaa taasu ha noqoto tii rabbigu u doortay wiilka sayidkayga oo intaan hadalkii qalbigayga ka dhammaan ayaa rabeqa soo baxday iyadoo ashuunkeedii garabka ku sidata markaasay ishii ku dhaadhacday oo soo dhaansatay anna waxaan ku idhi waan ku baryayaaye i waraabe iyana intay dhaqsatay oo ay ashuunkeedii garabkeeda ka soo dejisay ayay tidhi cab awrtaadana waan waraabin doonaa sidaa daraaddeed waan cabbay owrtiina way waraabisay markaasaan weyddiiyey oo ku idhi ina ayaa tahay oo waxay tidhi ina batuu'eel wiilkii naaxoor ay milkaah u dhashay isaga markaasaan sangeliskii sanka u sudhay dugaagadihiina gacmaha u geliyey kolkaasaan madaxa foorariyey oo rabbiga caabuday oo waxaan ammaanay rabbiga ah sayidkayga ibraahim ilaahiisa oo igu soo hoggaamiyey jidkii toosnaa inaan gabadhii sayidkayga walaalkiis u kaxeeyo wiilkiisa haddaba haddaad sayidkayga ula macaamiloonaysaan si raxmad leh oo daacad ah ii sheega haddii kalese ii sheega inaan u leexdo xagga midigta ama xagga bidixda markaasay laabaan iyo batuu'eel jawaabeen oo yidhaahdeen waxaanu wuxuu ka soo baxay xagga rabbiga annana kugulama hadli karno xumaan iyo samaantoona bal eeg rabeqa waa ku hor joogtaaye kaxee oo la tag oo ha noqoto sayidkaaga wiilkiisa naagtiisa sidii rabbigu ku hadlay markii uu ibraahim addoonkiisii hadalkoodii maqlay ayuu rabbiga u sujuuday markaasuu addoonkii soo bixiyey jawharo lacag ah iyo jawharo dahab ah iyo dhar oo rabaqah siiyey walaalkeed iyo hooyadeedna wuxuu siiyey waxyaalo qaali ah markaasay wax cuneen oo wax cabbeen isagoo iyo raggii la jirayba habeenkii oo dhanna halkaasay joogeen aroortii bay kaceen oo wuxuu yidhi xagga sayidkaygii ii dira walaalkeed iyo hooyadeedna waxay yidhaahdeen gabadhu ha nala joogto dhowr maalmood ugu yaraan toban beri dabadeedna way tegi doontaa markaasuu ku yidhi iyagii rabbigu waa igu liibaaniyey jidkaygii sidaas daraaddeed ha i raajinina ee idira inaan sayidkaygii u tago markaasay yidhaahdeen gabadha waannu u yeedhi doonnaa oo weyddiin doonnaa markaasay rabaqax u yeedheen oo waxay ku yidhaahdeen ninkan ma raacaysaa oo waxay tidhi haah waan raacayaa markaasay walaashood rabaqax direen iyada iyo madiidinteedii iyo addoonkii ibraahim iyo raggiisiiba oo rabaqah bay u duceeyeen oo ku yidhaahdeen walaashayoy kumanyaalkun hooyadood noqo farcankaaguna kuwa iyaga nacab iriddooda ha hantiyeen rabaqahna way kacday iyada iyo gabadheediiba oo waxay fuuleen awrtii ninkiina way raaceen addoonkiina wuu kaxeeyey rabaqah wuuna tegey isxaaqna wuxuu ka yimid xagga jidka ba'irlahayrow waayo wuxuu degganaa dhulka koofureed oo gabbaldhici ayaa isxaaq berrinka u soo baxay inuu fakero markaasuu indhihiisa kor u taagay oo wax fiiriyey oo wuxuu arkay owr soo socota rabaqahna indhaheedii bay kor u taagtay oo markay isxaaq aragtay ayay ratigii ka degtay oo waxay addoontii ku tidhi waa ayaa ninkaas berrinka dhex socda oo inaga hor imanaya addoonkiinna wuxuu yidhi waa sayidkaygii markaasay indhashareerteedii qaadatay oo hagoogatay addoonkiina wuxuu isxaaq u sheegay wixii uu sameeyey oo dhan isxaaqna wuxuu iyadii soo geliyey teendhadii hooyadii saarah rabaqahna wuu guursaday oo naagtiisii bay noqotay wuuna jeclaaday iyada oo isxaaq waxaa laga qalbi qaboojiyey geeridii hooyadiis